أyuha اlإkhwaة wاlأkhawat waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiinsoo bandhigaan kulankii xajka ee sanadka kun afar boqol soddon iyo lix fadlan kusoo dhowaada fadhigii afaraad waxaana noo jeedin doona biidni اllahi tacaala fadiilaة الshaykh maxamed cabdi daahir xafidahu اllah
alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila wa antum muslimuun yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها إن شاء الله تعالى waxaa xalqadan ay ku saabsan tahay kalimaat wacdiya oo manhajiya in la iswacdiyo iyo kalimaad ku saabsan manhajka ayaa loo caqiday baa isoo gaadhay marka haddii aynu nahay dadka ahlu sunnaha ah waxaa loo baahan yahay in aynu isku dayno in sunnada aynu si dhaba una fahamno uguna dhaqanno lana faafiyo ayaa loo baahan yahay cumuuman diintao dhan baaba caynkaas ka ah ootu ilahi leehi subxaanahu wa tacaala والcصr in الإnsاn lafii khsr إla الذiina آamanuu وcamiluu الصاalixaati wتwaasaw bالxaq wتwaasaw bالصbr yacnii afartaa mas'alo oo culimada qaarkoodna ay ka cabiraan jihaadu nafs sida uu cabiray sheekh sheekhi imaamka haya weynaa iبnuqayim الjawزiya raxmat ullaahi calayh markuu ka sheekeynayay jihaadka oo dabadeedna uu afar u qaybiyey mid welibana ay yeelatay furuuc ka ratibanta oo ka baxda ka ugu horreeya jihaadu nafsi weeye marka afarta haddaan sheegay buu sheegay oo yidhi ka koobaad waxaa weeye tacallumu alhudaa in hanuunka la barto hanuunkana waa cilmiga weeye huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diin alxaq marka hanuunkaas in la barto wey oo cilmigaa la barto si saxa loo barto kadibna lagu camal falo kadibna la nasriyo loona sabro nasrintiisa sababtoo dadka mukhaalifiinta ah dad xanuunsan wey qofka qofka maarata muxuu ahaa diinta fidinhayana sidii dhakhtarkii oo kale weeye marka waxaa loo baahan yahay inuu u sabro dadkaa xanuunsan oo deelqaafkoodii iyo canaantoodii iyo caydoodii iyo muxuua dacayaddooda aanu xaalayn ee uu u sabro dayib haddaba dadka ahlu sunnaha ee zamankan jooga waxyaalo badan baa anigu aan ka mid ahay ka khaldan awalan waxbarashadu ma fiicna waxaa laga doorbiday nutaf kolba in la yidhaahdo muxuu ahaa kitaab kutayb kutaybaad yar yar ah in lagu kaaftoomo oo sidii markii hore wax loo baran jiray ee la iska dahayo kitaab mar iga fakaday oo niman dhallinyaro ah oo aan habeen la sexday aan ku arkay oo nin hore uu qoray yaa wuxuu odhan jiray yaa waxaan ku arkay habeenkaas markaan leenahay kitaabkan baanu barannay maraaxisha aanu mari jirnay waxa weeye marka hore waannu akhriyi jirray oo waxaanu laga sixi jiray sida loo akhriyo macnihiisaannu fahmi jirray waannu xifdin jirray dabadeedna isaga intaannu halkaa iska dhigno ayaan annagu aanu cabbiri jirnay buu leeyahay oo aanu dib u qori jirray bikalimaatina oo axad ay ingiriisku yidhaahdaan waxaa qor in your own words kelimaadkaaga ku cabbir kitaabka haddaan sidaa u fahamno oon saa u qorno kitaabka waa fahmnay dabeedna mid kaleaanu u beydhi jirray buu leeyahay marka anu waxay ila tahay in dadka culimmada ana ay waaniyaan dadka aan weli wax baranin ama dhallinyaro ha ahaadeen ama odayaal sideedoo kale ha ahaadeen waana mushkilo qofku hadduu iska weynaado isagoo oon si wacan wax u baran maxaa yeelay wuu ka xishoon inuu waxbarashadii u hoos fadhiisto nin lagaba yaabo inuu aada uga yaryahay oo si fiican wax u idqaaniyey marka idqaankii cilmiga waa inugu yaryahay oo anigu aan kow ka ah waxaan u baahannahay marka in nin waliba culimmaduna ay manhaj u sameeyaan la maro nin walibana uu manhajkaas si wacan uga soo baxo weliba anigu waxaan qabaa in uu nin waliba uu samaysto wakhti uu intaasoo funuun ah uu ku maro ama naxwo ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaa masaa'isha kale waxaa taariikhdana soo martay ninka weyn hadduusa waxba garanayn taariikhdu dadka ku cadiyaaye waxaana soo martay wakhti nimankii la odhan jiray aljamaca alislaamiya kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii markii la aasaasay jamaacadaasi waxay jamaacada ugu dhow jaadada intii soo intii soo maray jamaacaadkan xarakiga ah sababta oo ah waxay ahayd jamaacadii ku dhiiratay inay wax alla wixii ikhwaanka ay qoreen ay bannaanka iska dhigaan oo wax dadka la barahaya ay noqdaan uun cilmigii mawruudka ahaa ee la garanayay ama naxwo ha ahaado ama fiqhi ha ahaado ama usuushiisa ha ahaato ama axaadiista in la barto iyo maaragtay mustalaxiisa iyo usuushiisa iyo tafaasiirta hal kitaab oo kitaabadii ay qoreen dakaatiradii xarakiyiinta ahaydna laga dhaariyey dadkii dhallinyarada ah laga dhaariyey bal ninka xarakada ku jira xer loo bixiyey xer loo bixiyey marka haddee jamaacadaas waa la afgembiyey anigu sida aan rumaysnahay intii hore waa taariikh tanna waa intibaacayga weeye anigu waxaan rumaysnahay jamaacada in la afgembiyey oo ikhwaanku ay noo tashadeen oo waa tii uu ina soo dhex galay ninkii inkaarta qabay ee la odhan jiray xasanu turaabi marka waa tii marka muxuu ahaa jamaacadii jamaacaadka kale dad iyagu waa sii fogaayeen oo takfiir iyo balaayi lahaayeen laakiin tii ugu sokaysay oo alwuxda la odhan jiray oo waqooyiga ka samaysnayd oo ikhwaanna ahayd rag fara badan oo dee salafiyada ku baraarugsan oo ku jireen ayaa marka waxaa khasab noqotay si la isu raaco in kutubtii ikhwaanka la soo celiyey qaarkeed taasina waxay keentay marka in ay dib loogu noqdo haddii ikhwaanka marka waxa weeye intaasi waa intibaacayga oo haddee aljamaca alislaamiya inkastoo ay ku dadaashay in manhajka salafka la qaato haddee xarakay unbay ahayd suma garanaysa oo akhta'adeedii lahayd maxaa yaele hadda waxaa caan noqotay in dhallinyaradu ay wax hoggaamiyaan oo ninkii wadaadka ahaa uuba ka baqaya dhallinyaradii suma garanaysa oo hadduu edab yeela yidhaahdo war naga tag bukule mid kala helaynaa adi kaa fiican waxaa la rabaa edabtii cilmigiina in la barto edabtiisiina ay la socoto oo ninka kaa cilmi roon ayaad ka faa'iidaysanayso in edabtiisii loola yimaado waxaan kaloo kula talinayaa mashaa'ikhda ninkii aad ku aragtaan isagoo oo xoogaa edab darro ku kacahaya iska baxdhaha wax haba yaraate ee oga dhilmahaya oon isaga inuu khasaare aan ahayn ma jirto oo waa inaynaan sidii xarakaadka u dhaqmin marma atbaacdeena oo yaraataa waa inaanan dhihin marka cilmigaa iyo edabtiisii in la helo iyo ku dhaqankiisa ku dhaqankaas naf ahaantiisana waxaa aan muxuu ahaa xaqiiqo ah dad fara badan fara badan oo innaga ah oo anigu aan ka mid ahay ku dhaqankiisa waa aad bu u liita oo dad cibaadaysta oo adkaarta aad ugu dadaala oo qur'aanka aad u aqriya ma nihin sheekadeennu aad bay u badantah dadka aanu dhex soconnay hadda xujayda ah rag baan la yaabaa aan xarako ahayn oo aan suufiye ahayn oo dadka innagu aynu tirsanayna ahlu sunnaha ah iyo salafiyiinta maxdiga ah aan ahayn oo sida ay qur'aanka u akhriyeen ad yaabiso tusadiquun laba ninoo nala socotay waxaan ka wadaa yacni xajkii uun aan isku barannay nin ka mid ihi habeenkii aanu mino joognay iyo maalintii aanu carafo joognay arbacata cashar jus buu akhriyey oo qur'aan ah bal adkaysigaa fiiri sheekhu ya adkaysigaa u adkaysanayo soo ma garanaysa shuura markuu marahayey baa la soo rogmaday oo xaggan la soo aaday musdalifa dabeedna waa la mashquulay satuur shalay waxaan ku idhi ka warran waxaan kugu ogaa caysinqaaf isagu u yaqaanaa shuura markaasaa wuxuu yidhi dhameey xalan ducaysiy marka waxaad garanaysaa marka innagu sheekadana badan oo waxaa badan sheekh fulaan muxuu yidhi hebel waa la radiyey ruduuddana haddii waaba loo baahan yahay fii maxallihaa eh laakiin kabadbadis ka badbadinteedu way ku mashquulin cilmigii bay kaa mashquulin waxay kaa mashquulin inaad ku dhaqanto ood waxbarato edabtii bay kaa mashquulin marka waxaa loo baahan yahay xataa haddaad wax radiyeysaan ood wax aragtaan wixii dee iska caama waa iska garanaynaa in xataa culimmada iyo loo soo celiyo oo aan lala istiqlaalin hadalka oo aad loogu dadaalo cibaadada aynu ku dadaalno oo aynu ku dadaalno adkaarta bacda salawaat salaadaha adkaarteeda aad bal u fiirsada dadka markay muxuu ahaay dadka ugu horreeya kaca waa wadaadadeenna runtaan soo sheegnay marka beri dhowyd waxaan idhi bal aynu adkaaraha akhrino haddii uu si muxuu ahaa aad iyo aad u dabacsan uu u akhriyo waxay qaadanaysaa afar daqiiqo iyo badh ilaa shan daqiiqo waa bacda salaa waa goorta uu u dhammaystiro inta badan uu akhriyo marka waxaa loo baahan yahay marka adkaartii in la akhristo tii subxii in la akhristo tii galabtii bacdalcasar in la akhristo tii maxaa mxuu ahaa muxuu ahaa marka la seexanayo cid inooga baahi badan ma jirto dadkana waa ku wacdinaa in badanna waxaa laga yaabaa in laga maaragtay taasina waa mid waxaa loo baahan yahay marka in cibaadaadkii lagu dadaalo dadka waxaa lagu ammaani jiray cilmiga iyo camalka ayaa lagu ammaani jiray kaana saaxibu cibaada suma garanaysa waxaa kaloo loo baahan yahay iyadana oo laga yaabo inay culimmadu ay sii saxsaxaan in hadday u baahdaan inay qof mukhaalif ah oo ku khaldan ashyaa manhajiya haddii ay dabcan inay saxaan intaanu la keli noqonin culimmadaa ku soo celiyay oo ha yidhaahdo maslaxa ma ku jirtaa mise kuma jirto maxaa yeelay wixii aad geysataa dacwadii ku soo noqon culimmadii bay ku soo noqon soo ma garanaysid marka waa in la yidhaahdaa masaladaasaa jirta oo halkaa ka dhacday bal ka warrama taa waa muhiim waxayna yarayn ixanka iyo shixnaaga iyo mashaakilka iyo isqabsiga way yarayn waxaana laga yaaba inaad hesho talo xallisa masaladii oo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ku dheh baa laga yaabaa in muxuu ahaa aad ka hesho waxaa kale oo muhiim ah inaynu isku baraarujinno haddaynu salafiyiin nahay anigu suufi baan ahaan jiray fulaan igama soo bixin namayo fulaan nin la yidhaahdo igama soo bixin iyo sheekh fulaan toona waxaan xusaa xertay oo yidhahda war ma qaala allahu baad leedahay mise qaala rasuulihii qaala rasuuluhu mise qaala sheekh baad leedahay iyadoo laisku laisku xujeeyaan yaan garanaya dadka waxaa in lagu weyneeye ay tahay tacdiimu nusuus illah nusuusta nusuus alwaxyeed in lagu weyneeya la rabaa laakiin in lagu weyneeyo qaala shaykh nima yahu masaladaasi waa masalo khatar ah oo khatar ah kolley meesha waxayna gaadhsiiyey waxay ahayd nimankii ikhwaankii iyo suruuriyiintii iyo nimankii inkaarta qabay markii ay culimmadii ay dhulka la dhaceen baa kolley keentay in culimmadii la yidhahdo baldi hala difaaco lakiin waxaad moodaa hadda meel dheer bay lala gaadhay suma garanaysid xusuusta ma aqaan inuu sheekh cabdilkariim iyo sheekh cismaan inay la joogeen kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo sagaashankii maraan soo xajinay ayaa waxaan damcnay inaan ku nidhaahno nimanka itixaadka ahaa war waxaad yeelaysaan wixii ku saabsan dagaalada iyo iyo dowlad iyo siyaasadda aynu lajno culimaa u saar nimanka xarakaadka iyo culimo ma ictiraafsana waa xaqiiqa masaladaas ninka yidhaahdo waa ictiraafsan yihiinna waa nimaan waxba ogeyn markaasaa la yidhi culimada sheegaysa waayo waxaan ku idhi soomaaliya marka la joogana dee shariif cabdinuur iyo ninka la yidhaahdo sheekh maxamed nurqawi ayaanu kala soo baxaynaa berigaana kolley akhta'adiisa waa yarayd shariif cabdinuur oo akhta'adu mar dambe ayay muxuu ahaa ay ku soo baxday ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha ka cafiyo hana ka xifdiye khaatim khaatimadiisana allaha u suubiye labadaa iyo saddexda sheekha ugu magac dheer adduunyada sheekh albani sheekh bin baas bin cuthaymiin shantaasaan u dhiibaynaa baan ku idhi weliba sa inaan isu khilaafina shantaa ijmaacooda baynu isticmaalaynaa ijmaacii saxda ah ma aha laakiin waa una dhammaan iyaga waxay yidhaahdeen wadaadkani london markuu tegey baa brainwash lagu sameeyey oo iscaaf buu u baahan yahay war maxaa annaga shan nin diintayada maxaa shan nin gacantooda geliyey buu yidhahde nimanka sidaa yidhi waa nimankan haddeer jooga ee itixaadka ah ama ictisaamka marka haddana waxay aad iyo aad uga cabaadaan culimmadii baa wax laga sheegayaa culimmadii baa wax laga sheegayaa haddee nimaan waxba ogeyn baa loo sheekayn sooma ogid waana masale khatara masaladaas tii marka dee in laga gubto way ahayd oo culimmadii la difaaco laakiin in kelimaadkoodii loo isticmaalo sidii nusuustii oo kale oo haddaad tidhahdo wallahi wadaadkaasi hadalka uu yidhi adilay u baahan tahay weliba qolyaha cajamtaa u badan in lagu yidhaahdo who you are man ant marka ad leedahay muxuu ahaa daliilkan ushaqi masaladaas iyada waxay u baahan tahay in la la isku baraarujiyo oo las la iska tarbiyeeyo bayna ifraad wa tafriid culimmadiina karaamadoodii iyo sharafkoodii iyo baahidii aynu u qabnay ay meesheedii ahaato laakiin aan nusuustii laga sarraysiin mal muxuu ahaa taasi waa anigu waxay ila tahay waa kelimaad uun nutafa oo aan sheegsheegahay laakiin iyadii oo nidaamsan waxaan oga baxaya haddii alla idmo oo cilmiyeysan waxaan oga baxayaa sheekh cuthmaan iyo sheekh cabdulkariim intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online